alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslama wbaarak cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasxaabihi ajmaciin qaala almualifu raximah اllah qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam in allaha la yardaa can اlcabdi an yaأkula alأklata fayaxmaduhu calayha aw yashraba الsharbata fayaxmaduhu calayha qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi in allaha la yardaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka raali yahay can ilcabdi addoonka wuxuu uga raali yahay an yaakula inuu cuno alaklata alakla macnaha wax markaa la cuno inuu cuno oo fa yaxmaduhu calayha ou ilaahay uga mahdiyo subxaanahu wa tacaala aw yashraba ama uu cabo asharba halmar cabid inuu cabo fayaxmaduhu calayha oo ilaahay uga mahdiyo ilaahay addoonka waa uga raali noqonaya akhrajahu muslim min xadiidi anas bni malik radia allahu canhu xadiidkaana wuxuu tusinayaa inay muhiim ay tahay qofka mar walba oo wax cuno ama uu wax cabo inuu ilaahay ku mahdiyo yiha alxamdu lilah maxaa yeele nicmada aada cunayso ilaaha ku siiyey subxaanahu wa tacaala raashinkaad cabayso sharaabka ama cabitaanka aada cabayso waa min nicam illaah inaad ilaahay uga mahdiso subxaana wa tacaala waxay keenaysaa inuu ilaahay kuu siyaadiyo oo lagu kordhiyo lain shakartum la asiidannakum qaala rasuulu llaahi sal l slam man akala طacaaman qofkii cunto cuna faqaala yidhaahda alxamdu lilaahi aladii acamanii haada waxaa mahaday u sugnaatay aladii allihii acamanii haada cuntadan iquudiyey warasaqaniihi igu irsaaqay min gayri xawlin minii xeelad la-aanteed aniga xaggayga ka ahaatay walaa quwatin iyo awood la-aanteed anoon xeelad iyo awood midna u lahayn allihii igu irsaaqay ayaa mahad iska leh qofkii sidaa yidhaahda gufira lahu maa taqadama min denbih waxaa loo dhaafayaa wixii tagay ee dunuubtiisa ka mid ah waa loo dhaafaya dunuubtiisii tagtay ilaahay waa u dhaafaya subxaana wa tacaala qofkii sidaa yidhaahda markuu cuntada cuno rawaahu tirmidiyu min xadiidi mucaadi bni anas radia allaahu canhu xadiidkanna wuxuu ku saabsan yahay ducada lagu ducaysanayo bacda acaam markay cuntada la cuno kadib in dikrigan lala yimaado wa can rajulin khadama nabiya sala allahu calayhi wasalam waxaa laga waniyey nin nebiga u khidmayn jiray sala allahu calayhi wasalam annahu kaana yasmacu nabiya sala allahu caleyh wasalama ninkaasi wuxuu maqli jiray nebiga caleyhi salaatu wasalaam idaa qaraba ilayhi طacaaman markuu cuntada nebiga u dhoweeyo u dhigo ayuu maqli jiray yaquulu nebigo dhahaya sala allahu alay slam bismi illaah waidaa faraqa min طacaamih hadduu cuntadiisa ka faaruqana qaala wuxuu dhihi jiray nebigu caleyhi salaatu wasalaam allaahuma acamta wa asqayta wa aqnayta wa aqnayta allaahuma allahayow acamta waad quudisay wa asqayta waad waraabisay wa aqnayta waad deeqday wa aqnayta ay ardayta macnaha waad raalli geliso waan macnaha waxaan ku raalli noqda ayaad isiisay wa hadayta waad hanuunisay wa axyayta waad noolaysay falaka alxamdu calaa maa acdayt ilaahu mahadoo dhan adigaa iska leh waxaan kaaga mahdinayaa calaa maa acdayta wixii aada siisay macnaha wixii aada isiisay ayaad ilaahu kaaga mahad celinayaa sidaasuu nebigu dhihi jiray caleyh isalaatu wasalaam markuu cuntada ka faaruqo marka horeu bilaabayna wuxuu dhihi jiray bismi illaah axaadiid hore oo kusoo marnay sida xadiidkii cumar bn abi salama cinda akli acaam in la dhahayo ama qofka uu leeyahay bismi illaah waxaan kaloo soo marnay hadduu fii awali acaam hilmaamo muxuu leeyahay markaasi bismi illaahi awalahu wa aakhirah hadduu awalka hilmaamo asoo cuntada cunaya uu soo xasuusto inuu bisinkii ka tegay wuxuu leeyahay amwuxuu leeyahay bismi illaahi awalahu wa aakhirah xadiidkan can rajulin baa laga wariyey khadama nabiy sal ly slam magaciisa lama sheegin waa rajul min asaxaaba waa khaadimu rasuuli illaah sala allah alay slam waa nin nabiga u khidmaynayay waxaana soo saaray alimaamu اnnasaa-i raximah llah qaala kaana الnabiyu slى اllahu عalيه waslm ida rafaca maa'idathu qaal alxamdu lilahi kahiira طayiba mubaaraka fiih غayra makfiyin wla muwadacin wla mustagna canhu rabuna kaana الnabiyu slى اllahu عalيh waslm nabiga calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu ahaa idaa rafaca haddii uu qaado maa'idatahu maa'idadiisa almaa'ida tuطlaqu calaa kulli maa yuudacu calayhi طacaam maa'ida waxaa lagu iطlaaqaa tuطlaqu calaa kulli maa yuudacu calayhi aطacaam wax walba oo cuntada la saaro ayaa maa-ida la yidhaahdaa marka waa xeerada macnaha wax lagu cunayo oo dadka martida ama cuntada la siinayo raashinka loogu shubayo ayaa maa-idada la yidhaahdaa marka marka maa-idadii la rafciyo qaala nebigu wuxuu dhihi jiray waa markii la cuno kadib alxamdu lilaahi kaiiran mahadoo dhan ilaahay bay u sugnaatay kaiiran in badan tayiban wanaagsan mubaarakan barakaysan mubaarakan fiihi aa dhexdiisa la barakeeyey hayra makfiyin hayra makfiyin makfiyin waa isim faacil wey hayra makfiyin xaal aanan yacni lagu kaaftoomayn ama aanan ku kaaftoomaynin qadarkan ilaahay aan uga mahdiye subxaana wa tacaala walaa muwadacin ay walaa matruukin iyo xaal aan laga tegaynin walaa mustaqnan canhu rabbunaa iyo xaal rabbigeen uusan ahayn mid laga deeqtoomay ama laga maarmo hayra makfiyin almakfiyu waa isim faacil macnaheeduna waxaa weeye laa liyuktafaa bihada alqadri min alxamd yacni inta allah aan ku mahdiyey lagu kaaftoomi maayo hayra makfiyin waxaa weeye macnaha xaal markaas uusan ku kaaftoomaynin qofka ilaahay ku mahdinaya uusan ku kaaftoomaynin inta ilaahay uu ku mahdiyey intaa ka badan ayuu alla mudan yaha weeye in lagu mahdiyo maxaa yeelay si walba oo dadka ilaahay ku mahdiya ay ugu mahdiyaan ma gaarayaan ma haddii ilaahay uu mudnaa subxaanahu wa tacaala mar walba way ka gaabinayaan ma haddii ilaahay uu mudnaa subxaana wa tacala mar walba taqsiiraa jira mar walba gaabisaa jira walidaalika bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen fa ina kulla xamdin yaxmadu bihi alxaamiduun fahum fiihi muqasiruun fa ina kulla xamdin yaxmadu bihi alxaamiduun mahad walba oo kuwa mahdinaya ay ilaahay ku mahdiyaan subxaanahu wa tacaala fahum fiihi muqasiruun waa kuwa ka gaabinaya mahdintii allah subxaana wa tacaala muqasiriin wey mahdintii looga baahnaa mar walba way ka gaabinayaan si walbay ugu dadaalaan juhdi walbay ku bixiyaane waqti walbay geliyaan ka zuuli maayaan inay ka gaabinayaan mahdintii ilaahay uu mudnaa subxaanahu wa tacaala walaa muwadacin muwadac bimacnaa matruuki طalab wey yacnii xaaluusan ahayn mid laga tegayo waxweydiisigiisa mar walbaan ilaahay wax weydiisanaynaa oo wax ka dalbanaynaa oo u tadarucaynaa walaa mustaqnan canhu rabbunaa xaaluusan ahayn rabbigeen mid laga deeqtoomay darfata caynin qofna ilaahay kama deeqtoomi karo subxaana wa tacaala dikrigaasi marka ama ducadaasi waxaa lala imaanayaa bacda طacaam ayaduna qofka markau wax cuno kadib qaala raximah اllahu fi dayfi wa naxwi ay maa yuqaalu fi dayfi wa naxwi yacni martida iyo waxyaabaha la leeyahay ama la samaynayo ayuu ku saabsan yahay qofka hadduu marti noqdo cid uu u soo martiyo raashin la siiyo la marti sooro muxuu leeyahay dakara cabdullaahi bnu busrin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi nasara rasuulu llahi sal ly slam calaa abi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku soo degay aabbahay qaala wuxuu yidhi faqarabnaa ilayhi طacaaman waxaan nabiga u dhoweynay oo ugeyna cunno wa waطbatan alwaطba waa nowcun min aطacaam waa timir iyo subag iyo caano la qallajiyey oo la ysku daray wey zamankaasna waxay ka mid ahayd cunooyinka kuwa ugu fiican ayay ka mid ahayd marka cunnadaasaa nebiga loo geeyey sala allahu calayhi wasalam fa akala minhaa waxbuu ka cunay huma utiya bitamrin kadibna timir baa loo keenay fa kaana ya'kuluhu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid timirtii cuna fa yulqi wuxuu wa yulqii wuxuu tuurayay annawaa laftimireedki ayuu tuurayay beyna isbicayhi labadiisa farood dhexdooda buu ku tuurayay wa yajmacu wuxuu jamcinaya asabaabata walwusطa asabaaba waa farta suulka ku xigta walwusطa iyo farta dhexe ayuu jamcinayay macnaha timirta markuu cuno labada farood ayuu jamcinayay uu saarayay kadibna timirta lafteeda waa iska tuuraya uma utiya kadibna waxaa loola yimid bisharaabin cabitaan baa loola yimid fa sharibahu waa cabay uma naawalahu aladii can yamiinih kadibna sharaabka wuxuu siiyey kan midigtiisa fadhiyey qaala wuxuu yidhi faqaala abii aabbahay wuxuu yidhi wa akhada bilijaami daabatihi walxaal akhada aabbahay uu qabtay bilijaami daabatihi daabada nebiga calayhi salaatu wasalaam liijaankeedii hoggaankeedii wuxuu yidhi aabbahay udcu llaaha lanaa rasuulka ilaahay ou ilaahay noo bari noo duceey faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam allaahuma baarik lahum fii maa rasaqtahum waqfir lahum warxamhum allaahumma baarik lahum ilaahu u barakay fii maa rasaqtahum wixii aad ku irsaaqday alla u barakay waqfir lahum ilaahu u dembi dhaaf warxamhum alla u naxariiso shaahidka xadiidkana waa meeshan dambe ducadaa wey oo maalan hadday qofku qoomku marti qaadaan ood marti u noqoto oo lagu marti sooro inaad u ducayso waa mashruuc dadkaasi ku marti qaaday waa inaad u ducayso ducooyinka marka aad ugu ducaynaysa ducadaana ka mid a allaahuma baarik lahum fii maa rasaqtahum ilaahu u barakay wixii aad ku irsaaqday waqfir lahum ilaahu u dembi dhaaf warxamhum alla u naxariis ducadaas ugu duceeyey nebigu sala allahu caleyh wasalam xadiidkan waxaa ku jirta nebiga caleyhi salaatu wasalaam markuu biyihii cabay inuu siiyey ninkii midigtiisa taagnaa waana sunna in midigta laga bilaabo waxay yidhahdeen culimmadu haddii cabitaanka la cabaayo marka hore uu ku wajahnaa qof mucayana qofkaasaa loo dhiibayaa kadib asaga wuxuu bilaabayaa inuu wareejiyo laakiin siduu u bixinayaa asiga markaasi waa cala alyamiin waa inuu ku wado qofka midigtiisa xigow siinayaa kan kusii xigow usii gudbinaya wahaakada bidix laga bilaabi maayo xadiidkani waxaa la mid ah xadiidka ibn cabaas radia allaahu canh rasuulka calayhi salaatu wasalaam sharaab baa loo keenay bidixdiisa waxaa fadhiyey abubakr sidiiq radia allaahu canh midigtana waxaa ka fadhiyay cabdullahi bn cabaas cabdullahi bn cabaas waa wiil yar abuubakarna hadda waa leeqaan waa macruuf waa odayaashii saxaabada ninkii ugu weynaa uguna fadli badnaa wey rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu cabay ayuu yidhi ma u idmaysaa inaan siiyo abuubakrin waa jihadan bidixda ragga odayaasha inaan siiyo markaasuu yidhi maya rasuulka ilaahay oo idmi maayo wey maxaa yeelay nasiibka adiga aan kaa helayo cidna inaan u hor yacni iska siiyo oo nafteyda aan ka hormariya ma rabo nabiga asuu siiyey sala allah alay slam maxaa yeel asaa midigta xigay waxaa laga yaabaa inaad istihaahdaan muxuu ibnu cabaas sida ugu dhiirto odayaasha u dayn waayey sababtu waxa waye ibnu cabaas waxaa loo tartamaya meeshaan fadli baa ku jira ma ahan cabitaan jacayl iyo cunno jacayl ma aha laakiin fadli kalea ku jira fadliga ku jira waa maxay barakada nebiga sala allahu calayhi wasalam ibnu cabaas wuxuu rabaa meeshii nebiga biyaha ka cabay inuu asigana ka cabo si nebiga u barakaysto sala allahu calayh wasalam marka wuxuu leeyahay cid nasiib maayo aniga nasiibkii aan helay oo rasuulka ka helay sala allah alay slam qofna ku hormari maayo ashaahid min alxadiid waxaa waye midigta in wax laga wado xadiidkanna waxaa ku jirta inuu nebiga ninkii midigta ka fadhiyey siiyey sala allahu calayhi wasalam haddii matalan majliska la wada fadhiyo ee sharaab la keeno qofka ugu weyn in lagu bilaabo waa muhiim kabir kabir in la yidhaahdo kaa markii loo dhiibo laakiin asiga xagow ka wadayaa waa inuu calaliyamiin ka wado midigta ka wareejiyo wa can anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam jaءa ilaa sacd bni cubaada radia allahu canh nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimid ilaa sacd bni cubaada radia allahu canh fa jaءa sacd wuxuu la yimid bikhubzin wa zaytin khubziga waa muufada wa zaytin iyo saliid ayuu nabiga u keenay fa akala nebigu waa cunay sala allahu calayh wasalam uma qaala nabiyu sala allahu calay wasalam kadib nebigu wuxuu yidhi aftara cindakum asaa'imuun wa akala طacaamakum alabraar wa sallat calaykum almalaa'ika aftara cindakum agtiinna waxaa ku afuray alsaa'imuuna kuwa sooman wa akala طacaamakum cuntadiinna waxaa cunay alabraaru kuwa baariyaasha ah wa sallat calaykum almalaa'ikatu malaa'igtuna waa idiin ducaysay xadiidkan laba macno buu u ixtimaalaa in khabar loola jeedo iyo in ducaa loola jeedo labada macnaba culamadu way ku fasireen in la yidhaahdo aftara cindakum asaa'im lafdigu waa khabar laakiin macnuhu waa ducaa waa alab waa ducaa ha soomaan ilaahay ha idinka dhigo kuwa saa'imiinta agtooda ay ku afuraan macnaheeda waa sidaa oo ajar badan ka hela waa duco waay cunadiinana ha cunaano dadka baariyaasha ah raashinkiinu ha noqdo kuwa baariyaashu ay cunaan oo fujaarta aysan cunin ayadana waa ducaa malaa'igtuna ha idiin ducayso wuxuu ugu ducaynayaa inay malaa'igtu u ducayso laakiin waxay yihahdeen culimmadu markii laga dhigo khabar bimacnaa wax laga waramayo arrintaasi wa akala طacaamakum alabraaru waxay gaar ku noqonaysaa bay yidhaahdeen nebiga sala allahu calayhi wasalam haddii khabar lagu macneeyo waxay noqonaysaa soo ma aha raashinkiini baariyaal baa cunay alabraar yaa waaye dadku inay is-ammaanaan oo qofku yihahdo anaa baariyo raashinkaaga anaa cunay sax ma aha taa waxa yeelo kara keliya waa rasuulka sala allahu calayh wasalam in rasuulka uu iskula jeedo asiga laakiin annaga markii aan dikrigan ama ducadan aan la imaanayno waa ducaynaynaa ma aha khabar markaan akhrinayna ducaa baanu isticmaalaynaa oo waxaan leenaha afطara cindakum الsaa'imuun waakala طacaamakum alabraar wasallat calaykum almalaa'ika waxaan ugu ducaynaynaa dadkaasi martida aada aan u nahay amana marti sooray sidaasaan raa in loogu duceeyo akhrajahu abu daawuud xadiidkan waxaa soo saaray alimaam abu daawuud raximah اllah dabcan kitaabkan uma baahna inaan nidhaahno xadiidka waa saxiix sababtoo ah ciwaankiisaba waa maxay waa saxiixu اlkelimi اطayib xadiidka ku jirta waa axaadiid kulligood saxiixa wixii saxiixa keliyu sheikhu soo aruuriyay wax daciifa meeshaani kuma jiraan axaadiidda daciifada gooni buu u saaray marka hore u reebay qaala raximah اllahu fi salaam ay maa yuqaalu fi salaam can cabdillaahi bni camri radi allahu canhuma ana rajula sa'ala nabiya sala allahu calayh wasalam ninbaa nebiga wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayu lislaami khayr islaamka maxaa u khayr badan rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi tudcimu acaama cuntada ayaad quudinaysaa dadka masaakiinta waad wax siinaysaa wa taqra'u salaama waad salaamaysaa calaa man carafta qofkii aad taqaano waman lam tacrif iyo qofaadan aqoon labadaba salaamta waxaad ku akhrinaysaa oo aad salaamaysaa qofaad garanayso iyo qof aadan garanaynin labadaba akhrajahu lbukhaariyu wa muslim rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi islaam maxaa ugu khayr badan oo ugu wanaagsan laba arrimood ayuu sheegay in masaakiinta la quudiyo oo wax la siiyo dadka masaakiinta ah ee fuqarada waana min sifaati اlmu'miniin wa yuطcimuuna طacaama calaa xubihi miskiina wa yatiima wa asiira raashinka waxay quudinayaan ayagoo hantida jecel maalkii jecel ayay haddana masaakiintii quudinayaan iyo agoontii iyo dadkii qafaalnaa ahlu naarka ama dadka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku cadaabayo fi nnaar asbaabaha lagu ciqaabayana waxaa ka mid ah inaysan ka qeyb qaadan inay dadka ku booriyaan masaakiinta in la quudiyo allah subxaana wa tacaala markuu soo sheegay dadka naarta gelaya iyo ciqaabaadka ay la kulmayaan fi nnaar wuxuu yidhi innahu kaana laa yu'minu biاllaahi alcadiim walaa yaxudu calaa طacaami اlmiskiin walaa yaxudu ma booriyo calaa acaami lmiskiin miskiinka in la quudiyo dadka kuma booriyo masaakiinta asigana wax ma siiyo dadkana kuma dhiirogeliya inay masaakiinta quudiyaan ama ay wax siiyaan arinta labaad ee nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa salaamta inaad salaamto qof walba calaa man carafta waman lam tacrif qof ama ama garo ama ha garan inaad salaamto dadka qaar salaamta waxay ku gaar yeelaan dadka ay yaqaanaan keliya qofkii uusan aqoonin hadduu salaamana wuxuu leeyahy qofkaa muxuu ii salaamay ma anuu i garanayaa shardi maaha inuu ku garanayo inaad istaqaanaan qasab ma aha qof walboo kaa hor yimaado inaad salaamtaa lagaa raba waa sunna laakiin salaamta inaad bilowdo sunno weyn laakiin inaad ka jawaabto xukunkeedu waa maxay salaamtii lagu salaamay waa waajib inaad ka jawaabto hadduu qofki ku yidhahdo assalaamu calaykum waxaa waajiba inaad ka jawaabto waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha ow rudduuha waxaa ugu yara lagaa rabo a inaad ayada celiso ama salaamtii lagu salaamay mid ka wanaagsan inaad ku jawaabto waa sida fadliga badan marka salaamta in la faafiyo dadka dhexdooda lagu faafiyo waa min shacaa'ir اlislaam shacaa'irta islaamka ka mid taha salaamta la sheegayna waa salaamta sharciga waa assalaamu calaykum qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tadkhulu ljannata jannada geli maysaan xataa tu'minuu ilaa aada rumaysaan walaa tu'minuu ma rumaynaysaan xataa taxaabbuu ilaa aada isjeclaataan afalaa adullukum ma idin tusiyaa calaa shayin shay idaa facaltumuuhu haddaad samaysaan taxaababtum aada isjeclaanaysaan afshu salaama baynakum dhexdiinna salaanta ku faafiya sidaasuu leey nabigu calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jannada geli maysaan ilaa aada rumaysaan ilaa iimaan laydinka helo iimaankii waajibka ahaana laydinka heli maayo ilaa aada isjeclaataan dadka muslimiinta ay isjeclaadaan sidee marka jaceylku ku imaan karaa in la isjeclaado hadday muhiim taho sidaasi ay u culus tahay maxaa sababi kara inaan isjeclaanno nebigu wuxuu noogu daray calayhi salaatu wasalaam intaasi inuu noo caddeeyo wixii keeni kara inaan isjeclaanno ma idin tusiyaa buu yidhi wax haddaad samaysaan aada isjeclaanaysaan saxaabadu waxay yidhahdeen haa rasuulka ilaahay noo sheeg maxay noqotay arrintaasi laysku jeclaanayo sababteeda waa afshu salaama baynakum salaamta dhexdiina faafiya salaamta waxay ka mid tahay waxyaabaha maxabada iyo jacaylka soo jiida waxay ka mid tahay tacaarufka iyo isbarashada bilowgeeda waayo salaamtu qofka haddaad salaamto maalinka koowaad ood maalin labaad salaamtood maalin saddexaad salaamto markadana waa isbaranaysaa barashada bilowgeeda waxa waaye waa salaamta macrifadu halkaasay ka bilaabmaysaa waana la ysku jeclaanayaa oo qofkaani markuu ku salaamo waxaad dareemaysaa inuu yahay qof ku jeclo walaalkaahu ku danaynayo adiguna salaamta aad ka dari ka radiso meeshaas waxaa imaanaya marka qalbigu inuu isku furnaado waxaa imaanaya jacayl inuu yimaado baqdaaga iyo nacaybkuna uu meesha ka baxo marka salaamta in la faafiyo aaday muhiim u tahay wa qaala camaar ibnu yaasir radia allahu canhu halaaun man jamacahunna faqad jamaca aliimaan saddex qofkii jamciya iimaan waa jamciyey buu yidhi camaar ibnu yaasir baa dhahay alinsaafu min nafsik naftaada inaad ka insaaf samayso alinsaafu min nafsika waxaa loola jeedaa naftaada inaad ka cadaalad samayso hadday dulmo hadday daalimo tahay waa inaad tidhaahdo dulmi baan ku dhacay cid kale waa inaadan ku gardaroon haddaad qaldan tahay inaad qaladkaaga qirato waa min aliimaan wa badlu salaami iyo salaamta oo la bixiyo lilcaalami caalamka la siiyo caalamka in salaamta lagu faafiyo waalinfaaqu iyo in wax la sadaqaysto wax la bixiyo min alikhtaari laga bixiyo min alikhtaari macnaheedu waa maxay macnaha wax yari in wax laga bixiyo adoon wax badan haysanoo faqiir ah haddana maca daalika intii haysatay inaad wax ka bixiso sadaqadu waxay ku fiican tahay adigoo hantidii jecel inaad sadaqaysato sidaasaa fadli badan lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun sadaqadu wanaaggeedu ma aha wixii markaad nacdo ama aada u aragto inaad ka maaranto kadib inaad tidhahdo waa sadaqaysanaya waa laga fiican yahay allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yihi walaa tayamamu اlkhabiiثa minhu tunfiquun walastum biaakhidiihi ilaa an tuqmiduu fiih wuxuu leeyahy allah subxana wa tacaala aayaddaasi wixii xumaa ha u qasdina adinkoo markaa wax ka sadaqaysanaya wuxuu nacay oo asiga agtiisa aan qiimo ku lahayn ama xataa naftiisa uusan u quurin inuu isticmaalo ayuu leeyahay sadaqaysanaya masaakiintan siinaya intay fiicnaayeenna ma ogola taa ilaahay waa ka digay subxaana wa tacaala sadaqadu marka tan ugu fadliga badan nabigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam an tasadaqa wa anta saxiixun shaxiix takhsha alfaqra wa ta'malu alghinaa sadaqadu waxay ugu fadli badan tahay inaad wax sadaqaysato adigoo caafimaad qaba shaxiixna ah shaxiix macneedu wixii jecel oo ku adag maxabo badan iyo jacayl badan u haya maalkii inaad haddanad bixiso oo weliba faqrina aad ka baqayso haninimona aad rajaynayso arrimahaas markay isku tagaan in wax la bixiyo waa adagtae ogaada qofka in wax sadaqeeyo waa aaday ugu adagtah waa caafimaad qabaa ma jirana hadduu jiran yahay waa nugul yahay qofku markuu jirada waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo war aan wax sii hormarsado waxaa laga yaabaa inaan xanuunkan ku dhintee in wax sadaqaystaa suuragala oo markuu xoogaa dareemo dacfi iyo taagdarra iyo waayeelnimo iyo xanuun taasi waa waa markuu xanuunsan yahay nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam sadaqa waxaa ugu fiican adoo caafimaad qaba kow shaxiix ah oo maalkii jecel ku dheggan oo raba waa labo faqri ka baqaya haninimana rajaynaya qofka markuu faqri ka baqayo inuu hani noqdona uu damac iyo rajo ka qabo hantida waa ku adagyaha soo maah ilaa inuu kaydiyo dhurow rabaa hantidii si uu haninimadana u gaaro faqrina uusan ugu dhicin caafimaad markuu qabana insaanku rajadiisa iyo damaciisu waa badan yahay markuu caafimaad qabo hantidiina waa ku adagya intaas ayadoo jirto hadduu inta nafya shaydaan la dagaalamo wax bixiyo waxay daliil u tahay iimaan xoog badan waa daliiluliimaan qofkaasi iimaankiisu inuu qawi yahay ayay arrintaasi tusinaysaa sadaqana heerkaasa ugu fadli badan aharkan camaar ibnu yaasir akhrajahu lbukhaariyu mucalaqa alimaamu lbukhaari ayaa soo saaray asigoo mucalaq ah mucalaq macnaha mowsuul ma ahan oo sanadkiisu ma xiriiro wqaala cimraan bn xuseyn radi allahu canhu jaءa rajulu ilى اnabiyi salى اllahu alayh wasalam nin baa nebiga u yimi sal ه ly slm faqaala wuxuu yidhi asalaamu calaykum faradda calayhi nebiga waa ka radiyey uma jalasa kadibna ninkii waa fadhiistay faqaala nebiyu salى اllahu alayh wasalam cashrun nebiga alay slat slam wuxuu yihi toban ay lahu cashrun toban ayuu leeyahay uma jaءa aakhar kadib mid kalaa yimid faqaala wuxuu yidhi asalaamu calaykum waraxmat اllah faradda calayhi nebiga waa ka radiyey fajalasa waa fadhiistay faqaala sala allahu calayh wasalam cishruun ay lahu cishruun labaatan buu leeyahay uma jaaa aakhar kadib mid kale ayaa yimid faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh faradda calayhi waa ka radiyey fajalasa waa fadhiistay faqaala halaahuun nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam soddon muxuu ula jeedaa cashrun cishruun halaahuun xasanaadka ee ajarka weyn macnaha hadduu yidhahdo assalaamu calaykum toban ajar buu leeyahay hadduu yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullah labaatan ajar buu leeyahay hadduu raaciyo wabarakaatuhu oo uu yidhahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soddon ajar buu leeyahay markaas ku yaraynayna ajarka badso akhrajahu tirmidiyu imaamu tirmidi raximahullah ayaa xadiidkan soo saaray qaala rasuulu lahi sal slam ina wla annaasi billaah man bada'ahum bisalaam ina wla annaasi billaah dadka waxaa ilaahay ugu owleysanoo ugu dhow man bada'ahum qofkii bilaaba oo dadka ku bilaaba bisalaami salaamta xadiidkana waxaa ku jirta fadiila cadiima liman bada'a bisalaam fadiilo weyn oo uu iska leeyahay qofka salaamta bilaaba qofka salaamta bilaaba fadli weyn buu leeyahay maxaa yeelay asaa ilaahay ugu dhowaasho badan subxaana wa tacaala wuxuu ka dhow yahay midkaas la salaamay ee asiga aan salaamta bilaabin waana xasi iyo boorin laysku boorinayo in salaamta la bilaabo salaamta in la bilaabo rawaahu tirmidiyu min xadiidi abi umaamata radia allaahu canhu can cali bni abi aalib radia allaahu canhu xadiid cali bni abi aalib can اnabiyi salى allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi yujzi'u can اljamaacati idaa maruu an yusalima axaduhum yujzi'u can iljamaaca kooxda waxaa ka gudaya idaa maruu hadday soo maraan an yusalima axaduhum axadkood inuu salaamo dadka ayaa ka gudaysa wa yujzi'u can iljuluusi an yarudda axaduhum can iljuluus wuxuu ka wadaa waa can iljaalisiin waa kuwa fadhiya macnaha ayagana waxaa ka gudaya an yarudda axaduhum midkood inuu salaamta radiyo dad isla socdoo jamaaco ah horta dadka socda iyo dadka fadhiya yaa laga rabaa inay salaamta bilaabaan kuwa socdaa laga rabaa ninka socda waxaa laga rabaa almaashi yusallimu cala aljaalis midka fadhiya asaa salaamaya jamaaco isla socota ayaa waxay soo mareen dad jamaaco ah ayagana fadhiya qolada isla socota ma waxaa la rabaa kulligood inay mid walba assalaamu calaykum uu ku yidhaahdo kuwa fadhiya mase hal qofbaa uga filan hal qof baa uga filan intooda wada socotay hal ka mid a hadduu kuwa fadhiyo salaamo ou yidhaahdo assalaamu calaykum intaan kale waa ninkaasaa ka kaafiyey kuwa fadhiyana ayagana waxaa ka kaafinaya oo ku filan hal nin oo ka mida inuu jawaabo hadduu hal nin oo ka mida uu yidhahdo wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh khalaas salaamtu way ka dhacda waajibka waa ka dhacay inta kale hal mid oo ka mid a hadduu ka jawaabo akhrajahu abu daawuud xadiidkan waxaa soo saaray alimaamu abu daawuud raximah ullah wqaala anasu radia allahu canhu mara nabiyu sala allahu calayhi wasalam calaa sibyaanin yalcabuun nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray caruur ciyaaraysa fasallama calayhim waa salaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam akhrajahu lbukhaariyu wa muslim nebigu wuxuu soo maray sala allahu calay wasalam caruur ciyaaraysa caruurtii ciyaaraysay nebigu wuu salaamay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in caruurta lagu barbaariyo o lagu tarbiyeeyo salaamta islaamka maxaa yeeley ayagoo ciyaaraya caruur ciyaaraysa nebigu wuxuu lahaa assalaamu calaykum waa salaamay rasuulku sala allahu calay wasalam tarbiyo wanaagsan wey waxaa kaloo xadiid ku jiro laga qaadanayaa hadday caruurtu ciyaarayaan ciyaar ayagana aydan dhibaato ku ahayn sharcigana wax diidaaya aysan jirin ummaddana dhib aan ka soo gaaraynin inaan ciyaarta laga qashqashaadin ama laga dhibin yacnii aan aan laga hor istaagin ciyaalku ciyaalku ma daynayaan inay ciyaaraan lagama celi karo laakiin ciyaartaasi ha noqoto waxaan fasaad ku ahayn darar iyo dhibaatana ayaga aan ku keenayn rasuulka calai slat slam ayagoo ciyaaray uu soo maray waa salaami jireen kamana manci jirin oo kama hor istaagi jirin inuu yacni ciyaarta ay joojiyaan haddii wakhtigaasi aysan ahayn maalan wakti ay ama salaadii wakhtigii salaadaha loogu talagalay ama uu waxbarasho ku jiray wixii ka dheeraadu jaanis uu leeyahay haddaysan dhibaata keenayn in fursad loo siiya inay ciyaaraan waxay ka mid tahay samaaxada iyo wanaagga diinta islaamka ay ka mid tahay qaala rasuulu llahi sal ly slam ida intaha axadukum ila lmajlis axadkiin hadduu majlis usoo dhammaado macnaa meel la fadhiyo hadduu yimaad falyusallim ha salaamo fain badaa lahu hadday u muuqato an yejlisa inuu fadhiisto hadday usoo daahirtay u muuqato inuu fadhiisto falyejlis ha fadhiisto uma idaa qaama kadibna hadduu istaago falyusallim ha salaamo falaysat iluulaa ma aha midda hore biaxaqa mid ka mudnaan badan min alaakhirati midda dambe midda hore kama xaq badna midda dambe xadiidkan aaday muhiim u tahay in maanka lagu hayo lagu dhaqmo maxaa yeelay haaliban laguma dhaqmo dadku inta badan salaamta waxay u yaqaanaan markii la isku imaanayo keliya laakiin markii la kala tegayo inta badan salaam laguma kala tago qof walba iska sii jeesanaya halkaasaa lagu kala dhaqaaqaya waxaa nebigu leeyahay sala allahu alay salam salaamtii horood markaan qofkan u imaanaysa aada salaamtay kama mudna mana ka xaqnimo badna midda dambe ee loo baahan yahay markaad kala tegaysaan inaad ku kala tagtaan waxaa la rabaa marka in salaanna lagu kulmo salaanna lagu kala tago alimaam alalbani raximahullah wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi dad badan oo wadaaddo ah bal qaarkood ay culummo yihiin oo wuxuu yidhi sunnadan dayacay oo aan ku dhaqmaynin oo wuxuu yidhi markii la kala tegayo ninkii kula socday oo waxaad arkaysaa buu yidhi aad kala harteen goor uu kaa harana ma taqaanid hadda waa isla socoteen buu yidhi waa iska leexday wax salaanana ma samaynayo arrintaas marka wuxuu yidhi waa mukhaalafa lisunna waana xaqiiqa waa mukhaalafa lisunna waa xadiidkan ay khilaafsan tahay waxaa la rabaa marka salaamta kulan keliya ma aha waa in lagu kulmo laguna kala tago haddaan la kulmayna assalaamu calaykum inaad tiraa markaa qofka la kulanto markaad kala tegaysaana assalaamu calaykum lagu kala tago sida xadiidkani uu tusinayo akhrajahu abu daawud watirmidiy min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu marka salaamta waa muhiim in la faafiyo la nashriyo dadka dhexdooda mararka qaar waxaa dhacda oo aan tambiihinaya qofka markii la salaamo inuusan maqlinaa suurtagala asbaabo badan darteed dadka qaarkood marka cuqdadoodu waa dhowdah iyo shakigooda shaki dad shaki badanaa jira markuu ku yidhi assalaamu calaykum waxaa laga yaabaa inaadan maqal meeshaasi qaaciduu ka qaadanaya wuxuu le ninkii hebel salaamtu waa iga radi waayey khalaas waa ila dagaashan yahay ama cuqdaduu qabaa asiga cuqdada isku taagaysa ninkaana waa beriy maba ogaba inaad salaantay in kale muxuu u maqli waayey waxaa suurtagal codkaaga inuu gaaban yahay waxaa suurtagal ah qofka markaas aad salaamayso inuu mashquulsan yahay mashquulka ogaada ma ahan keliya in laga mashquulo lagu mashquulo hadal ama wax la dhagaysanayo keliya marka qaar qofka asigoon waxba haynin fi daahir ayaa laga yaabaa maskaxdiisu inay mashquulsan tahay dadku waa baxaan dad isla sheekaystaa jira maba joogaba meelo kaleu joogaa adigu qolofkiibaa u jeedaa laakiin niyaddii ma joogto waa maqan tahay waxaa ku dhisin marka midda kale aragtida weli ma aragteen qofku dhahaya kuma arag adigoo hormaraya haddaad hormartay wuxuu ku leeyahy maba ku arag been kama aha waa runtii sababtoo ah indhuhu keliya wax lagama arko indhaha markay wax arkayaan waa inuu qalbiga la socdo haddii kale indhaha keliya waxba lagama arko qofkan asagoo ku fiirinaya hadduu qalbigiisa maqan yahay hadhowt wuxuu ku leeya goormaad meeshaa martay maba ku arag marka waxaa la rabaa dadkana cudurdaarka qofka mu'minkaa intaad u heli karto inaad waxmal wanaagsan wax ugu ximbaarto suu dani hala aadin mala xun hala aadin salaamta faafi hadduu qofka kaa radi waayo xataa mar labaad ku celi kor uu sheeg salaamu calaykum mar labaad dheh hadduu mashquulsan yahay mashquulka uga cudurdaar hadduu maalan uu ku maqli waayo ku ximbaar inuu ku maqli waayey calaa kulli xaal salaamtana hala faafiyo wixii salaamta radin la-aan ka dhashana maxmal wanaagsan ugu ximbaar asagoo maqlaya hadduu salaamta radi waayo muxuu noqonayaa qofkaasi aasin buu noqonayaa haddii inta la salaamo si bareera uu salaamta uga jawaabi waayo iska aamuso waa dembiile ilaahay agtiis subxaana wa tacaala maxaa yeele waajib buu ka tegey waajib ilaahay saaray subxaana wa tacaala ayuu dayacay baaraka allahu fiikum wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin